tirintii cutubka afar iyo tobnaad oo shirkii oo dhammuna codkoodii bay kor u qaadeen oo qayliyeen oo dadkiina habeenkaas way ooyeen oo reer banu israa'iil oo dhammuna waxay u gunuuseen muuse iyo haaruun oo shirkii oo dhammu waxay iyagii ku yidhaahdeen waxaa inoo roonayd inaynu dalkii masar ku dhimanno amase inaynu cadladan ku dhimanno bal rabbigu muxuu inoogu soo kaxeeyey dalkan aynu seefta ku la'anayno naagaheenna iyo dhallaankeennu dhac bay noqonayaan sow inaynu masar ku noqonno inuma roona oo markaasaa midba midkii kale ku yidhi kaalaya aynu madax dooranne oo aynu masar isaga noqonnay markaasaa muuse iyo haaruun waxay ku hor dhaceen ururkii shirka reer binu israa'iil oo dhan oo yashuuca ina nuun iyo kaaleeb ina yofuneh oo kuwii dalka soo basaasay ka mid ahaa ayaa dharkoodii iska jeexjeexay oo waxay la hadleen shirkii reer binu israa'iil oo dhan oo ku yidhaahdeen war dalkii aannu dhex marnay oo aan soo basaasnay waa dal aad iyo aad u wanaagsan oo haddii rabbigu inagu farxo ayuu dalkaas ina geyn doonaa oo wuu ina siin doonaa dalkaas caanaha iyo malabka la barwaaqaysan laakiinse rabbiga ha ku caasiyoobina oo ha ka cabsanina dadka dalka deggan waayo waxay inoo yihiin sida kibis oo kale daafacoodii korkooda waa laga qaaday oo rabbigu innagu inala jiraaye iyaga ha ka cabsanina laakiinse shirka oo dhammu waxay yidhaahdeen iyaga hala dhagxiyo markaasaa ammaantii rabbigu waxay reer binu israa'iil oo dhan uga muuqatay teendhadii shirka oo rabbigu wuxuu muuse ku yidhi dadkanu ilaa goormay iquudhsanayaan oo ilaa goormay rumaysan waayayaan inkastoo aan dhexdooda calaamooyinka oo dhan ku sameeyey haddaba iyagaan balaayo ku dhufan doonaa oo waan dhaxal tiri doonaa oo waxaan kaa samayn doonaa quruun iyaga ka weyn oo ka sii xoog badan markaasaa muuse wuxuu rabbigu ku yidhi dee taas waxaa maqli doona masriyiintii waayo dadka itaalkaagaad iyaga kaga soo dhex bixisay oo iyana waxay u sheegi doonaan dadka dalka deggan iyagu waxay maqleen inaad dadkan dhex joogto rabbiyo waayo rabbiyow fool ka fool baa lagu arkay oo daruurtaadii baa iyaga kor taagan oo maalintii waad ku hor kacdaa tiir daruur ah habeenkiina tiir dab ah haddaba haddaad dadkan sidii nin keliya u disho qurumihii warkaaga maqlay way hadli doonaan oo waxay odhan doonaan rabbigu ma uu karin inuu dadkan keeno dalkii uu ugu dhaartay sidaa daraaddeed ayuu cidladii ku laayahay haddaba waan ku baryayaaye sayidow xooggaagu wax weyn ha ahaado sidaad u hadashay oo aad tidhi rabbigu cadho waa u gaabayaa oo waa naxariis badan yahay oo xumaanta iyo xadgudubka wuu dhaafaa oo sinaba uma caddeeyo in kan dembiga galay aanu eed lahayn oo xumaantii awowyaashanna wuxuu gaadhsiiyaa carruurtooda tan iyo farcanka saddexaad iyo kan afaraad haddaba waan ku baryayaaya sida ay naxariistaadu u weyn tahay oo aad dadkan u cafi jirtay tan iyo dalkii masar iyo ilaa haddeer dadkan xumaantooda saamax markaasaa rabbigu yidhi sidaad u tidhi waan u saamaxay laakiinse sida runta ah anigu waan noolahay oo dunida oo dhammuna waxay ka buuxsami doontaa ammaanta rabbiga kulli dadkii ammaantayda arkay oo arkay calaamooyinkii aan ku sameeyey masar iyo cadladii oo weliba tobankan jeer i jarribay oo aanay codkaygiina dhegaysan hubaal ma ay arki doonaan dalkii aan awowyaashood ugu dhaartay oo intoodii i quursatayna midna ma arki doono laakiinse addoonkayga kaaleeb wuxuu lahaa ruux kaleeto oo dhammaan ahaan wuu ii raacay oo sidaa daraaddeed isaga waan geynayaa dalkii uu tegey oo farcankiisuna way lahaan doonaan haddaba dooxada waxaa deggan reer camaaleq iyo reer kancaan idinku berrito dib u noqdo oo waxaad tagtaan cidladii ku taal jidkee loo maro badda cas markaasaa rabbigu la hadlay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi ilaa goormaan u adkaysanayaa shirkan sharka ah oo ii gunuusa waxaan maqlay gunuuskii ay reer binu israa'iil ii gunuuseen waxaad iyaga ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartaye hubaal sidaad dhegahayga ugu hadasheen ayaan idinku samaynayaa maydadkiinnu waxay ku dhici doonaan cadladan oo kulli kuwiinna la tiriyey sidii tiradiinnu ahayd oo ah intii labaatan sannadood jirtay ama ka sii weynayd oo aniga ii gunuusay hubaal idinku geli maysaan dalkii aan ku dhaartay inaan idin dejinayo kaaleeb inaye funeh iyo yeshuuca inanuun mooyaane laakiinse yaryarkiinna aad tidhaahdeen waa la dhacayaa iyagaan keeni doonaa oo iyagu way baran doonaan dalkii aad diiddeen laakiinse idinka maydadkiinnu way ku dhaci doonaan cidladan oo carruurtiinnuna afartan sannadood ayay cidlada ku warwareegi doonaan oo ilaa maydadkuna ay cidlada ku baabba'aan iyagu waxay sidi doonaan daacadnimo la'aantiinna oo maalmihii aad dalka ku soo basaasteen oo afartan maalmood ahaa maalintiiba sannad ayaad dembiyadiinna u qaadanaysaan oo idinku xumaantiinna waad qaadanaysaan xataa afartan sannadood oo waxaad ogaan doontaan diidniintayda anigoo rabbiga ah ayaa sidaas ku hadlay oo hubaal waxaan oo dhan ayaan ku samaynayaa shirkan sharka ah ee iga wada ururay oo dhan cadladan ayay ku baabbi'i doonaan oo ku wada dhiman doonaan oo nimankii muuse u diray inay dalka soo basaasaan oo soo noqday oo shirka oo dhan ka dhigay inay isaga u gunuusaan markay dalkii warxun ka keeneen nimankaas oo war xun dalkii ka keenay ayaa balaayadii ku dhintay rabbiga hortiisa laakiinse yeshuuca inanuun iyo kaaleeb inaya funeh ayaa nolol kaga hadhay nimankii tegey inay dalka soo basaasaan markaasaa muuse hadalkaas reer binu israa'iil oo dhan u sheegay kolkaasaa dadkii aad u baroorteen markaasaa aroor hore kaceen oo buurta dhaladeeda fuuleen oo waxay yidhaahdeen bal eeg waana kan waanan u kacaynaa meeshii rabbigu noo ballanqaaday maxaa yeelay waannu dembaabnay kolkaasaa muuse yidhi war rabbiga amarkiisa maxaad uga xadgudbaysaan waayo taasu faa'iido idiinma lahaan doonto halkaas ha u kacina waayo rabbigu idinma dhex joogo eeyaan cadaawayaashiinnu idinlayn waayo halkaas waxaa idinka horreeya reer camaaleq ee reer kancaan oo seeftaad ku le'an doontaan maxaa yeelay rabbiga la socodkiisii dib baad uga noqoteen oo sidaa daraaddeed rabbigu idinla jiri maayo laakiinse iyagii waxay ku sii adkaysteen inay buurta dhaladeeda fulaan habase yeeshee muuse iyo sanduuqii axdiga rabbigu xeradii kama ay bixin kolkaasee reer camaaleq iyo reer kancaan oo buurta degganaa hoos u degeen oo intay laayeen ayay tan iyo xormaah eryadeen